shirkigu wuxuu ka dhacayaa meesha la yidhaahdo kismaayo inkasta oo qoralladii aan akhriyayay runtii ay ka duwan yihiin wixii markii hore haddana waxay ku qumanaan lahayd waa shir waxaan shir walibana ajanduu leeyay weliba intaa iga sheega bliis cabdillah weliba meerdheerkii ajanduu leeyay si ummadda soomaaliyeed ugu qanacdo shirku ajandihiisa ummadda soomaaliyeed loo sheego waayo waxaynu doonaynaa waa dowlad yabyaba anigu shirkaa isagaa sidii anigu waan bartiisii taagnahay marka uu soo baxo haddii wax ummadda soomaaliyeed dana uu soo baxo waan hambalyaynaya qofka ugu horreeya hambalyayaa noqonaya insha allah biillahi tacaala dekeda ummadda soomaalidu waa badiba waxaa waa oral society weeyaan waxaa laga yaabaa inay wixii loo sheego ay sii fidiso oo iyadan waxbaba waxaysana sii fidiso dekedani ummadda soomaaliyeed oo dhan bay faa'iidowda marka inaynu shacabka u garaacno oo nidhaahno la soo dhaweeyey ahayde in kun inoo loo yeelo dee maaha dibdhacaya waa iska technicality weeye wax kale oo dhibakoo jira haba yaraa taasi dhammaatee ma ay jiraan waana la dhammaystiraya waanu lagu wareejinayaa insha allah biidnillahi tacaala dhaqso yaa lagu wareejinaya wax dhibakoo kale oo ka taagan guryaha la isku qabsaday guryo war guri iyo dekadkeew baa leeyihi iyagana hadda iyagoo dhow dhow baa iigu dambaysay insha allah waana dhammaanaysaa haddii ilahay oo kala